Stay blessed.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
halkani waa washington laanta af soomaaliga iyo idaacadda v o a oo haatan aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban qaar ka mida afeemada geeska afrika iyo barteena internetka ee v o a somaly com
waa fiidnimo axad ah habeenay isniin soo gelayso koob iyo soddonka bisha januari ee sannadka labada kun koob iyo labaatanka idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan dhaanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur
qodobada aad idaacaddeenna ku maal doontaan dhegaystayaal waxaa ka mida qarax iyo weerar ka dhacay meel u dhow hotel caana oo ku yaala magaalada muqdisho maamulka jubbaland ee koonfurta soomaaliya ayaa soo dhoweeyey shirka wadatashiga ah ee uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya inuu ka dhaco magaalada dhowsamareeb maalinta birita ah waxaan rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas dhuusamaree uu noqon doono shan milyan dhala goobjoogayaal badan ay jibi doonaan dhanana socon doono waxaan ka shaqaynaynaa ta waddanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo sababtoo ah soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo wakhti lagu daray dhibaatada uu leeyahay waxaa kaloon idin haynaa barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha afagaaldhac urur soo baxaan urhab reer galaaye afar iyo tobnaad baan dhashiyo dirir arooriyaade habartayna aar gudahayay aragtay fooshiiye ma asiibkay baa galay maxaan eel u dhigi waay waxaan kaloon idiin haynaa barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka oo iinoo akhriso sahare cabdi axmed
qarax xoogan ayaa ka dhacay hoteelka afriiga ee magaalada muqdisho oo ku yaala wadda aada garoonka diyaaradaha ee aadan cadde warar horodhaca ayaa sheegaya in dabley la rumaysan yahay inay yihiin al-shabaab ay galeen hoteelka islamarkaasina ay rasaas xoogan iswedaarsadeen ciidamada amniga ilaa iyo haatan ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee qaraxan iyo weeraradan isxigay baabuur xowle ku socdo ayaa ku qarxay meel u dhow hoteelka iyo bar control waxaa xigay rasaas xoogan waxaa sidaas yiri cali cabdulaahi oo ah goobjooga ganacsi ku leh aagga weerarkaas uu ka dhacay oo la hadlay reuters cali ayaa intaas ku daray in la rumaysan yahay in dableyda ay galeen hoteelka ciidamada amniga ayaa lagu waramaya in aagga isku hareereeyeen afhayeenka booliiska soomaaliya saadiq cali ayaa sheegay in dad badan laga soo badbaadiyey hoteelka balse la rumaysan yahay in khasaare nafeed uu jiro wuxuuna intaasi ku daray in howlo ay socdaan howlgallo ah kooxda al-shabaab ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan koox quburo ah oo ka socota hay-adda caafimaadka adduunka ee w h o una badan saynis yahano ayaa waxa ay baarayaan isha uu kasoo burqaday xanuunka covid 19ka waxa ayna booqdeen suuq weyn oo ku yaala magaalada wohan ee dalka shiinaha kiisas badan ayaa lala xiriirinayaa suuqan hawanaan oo ah meel lagu gado malayga waxaana ay ahayd meeshii ugu horeysay ee xanuunka coronaviruska uu ka dilaaco sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii wixii intaasi ka dambeeyeyna covid ku waxa uu saameeyey boqol iyo laba milyan oo dad ah oo guud ahaan dunida ku dhaqan ayadoo sidoo kaleetana laba dhibic laba milyan oo dad ah ay u leedeen saynisyahanada ayaa durbaba waxa ay booqdeen hal isbitaal oo ku yaala wohan halkaasi oo ah meeshii ugu horreysay oo lagu daaweeyo bukaanada covid uu saameeyey khubarada caafimaadka ee ka socday hay-adda w h o ayaa waxa ay sheegeen in dhammaanba sheekooyinka ay maqleen isbitaalkaasi ku takhasusay cudurada ku dhaca neefmareenka islamarkaasina caabuqa reebo in ay la mid yihiin kuwa ay ku maqleen gudaha dalal kaleeto saynisyahanada ayaa waxa ay sidoo kaleeto ay rabaan inay ogaadaan halka fayraskan uu ka yimid xayawaan noocee ah ayaa laga qaaday iyo sidoo kaleeto sida bini aadamka ugu soo gudbay waxaase ay sheegeen saynisyahanadu inay qaadan karto muddo sannado ah in la ogaado halka uu ka yimid xanuunkan iyo sida uu dadka ugu soo gudbay ciidamada caalamiga ah ee dalkaasi afghanistan ayaa qorsheynaya inay sii joogaan wadankaasi kadib xilligoodii loogu talagalay inay baxaan bisha may ee soo socota oo ah xilligii kama dambeysta ahayd ee heshiiska lala galay taalibaan uu dhigayey heshiiska taalibaan ayaa ahaa midkii uu maraykanka garwadeenka ka ahaa waxaana ay sheegeen saraakiil sarsaro ka tirsan neto in haddii aanan sidii lagu ballamay ay noqon weyso ay sii xoojin karto xiisada iyo xasradaha ka jira gobolkaasi iyadoo daalibaanna ay dalbanayso in si buuxda ciidamada afghanistan looga saaro ajaanibka ah saraakiisha neto ayaa waxa ay qaarkood u sheegeen wakaalada wararka ee reuters inaysan jiri doonin bixis la wada qorsheeyey oo hal dhinaca bisha abriil dhammaadkeeda maamulka madaxweynihii hore ee dalka mareykanka donald trump ayaa saxiixay heshiiska taalibaan goor hore oo sanadkii tega ah iyadoo markaasi uu ku baaqaya inay ka baxaan ciidamada ajaanibta ah ee bisha may ee soo socota dalkaasi afghanistan sidoo kalena waxaa lagu ballamay in taalibaan ay ilaalin doonto amniga trump waxa uu la galay heshiiskan taalibaan oo aysan ku jirin dowladda afghanistan si markaasi loo soo afjaro dagaaladii qaatay muddada ka badan labaatanka sano wuxuuna intaasi ku daray in ciidamada mareykanka uu markaasi yareeyey joogitaankoodii ay joogeen gudaha wadankaasi afghanistan oo lagu soo reebay laba kun iyo shan boqol oo askari oo keliya taasi oo ka dhigaysa ciidamadii ugu yaraa ee mareykan ay jooga afghanistan tan iyo sanadkii labadii kun iyo kowdii booliiska dalka ruushka ayaa waxa ay xireen ku dhowaad laba kun oo qof oo dibadbaxayaal ah axadda maanta ah kadib markii ay taageerayaasha alexi navalni oo isagu ay siyaasi mucaarad ku ah dowladda kremlinka ay dibadbaxyo isugu soo baxeen islamarkaasina ay dalbanayaan in la sii daayo dadka la xirxiray ee navalni la xiriira ayaa waxa ay ku baaqayeen in dibadbaxyo waaweyn ay ka dhacaan guud ahaanba dalka intiisa kale inta aanan la gaarin wakhtiga maxkamadeynta oo la filaya inay noqoto bisha febraayo ee soo socota labadeeda sarkaalkaasina lasoo saari doono maxkamad iyagoo ka baqaya in la xirxiro ama dembiyo lagu soo oogo ayaa dibadbaxayaasha ugu badan waxay dibadbaxyadooda ka dhaceen siberia iyo bariga fog ee dalkaasi ruushka dibadbaxyadii kuwan ka horreeyey booliiska ayaa sidoo kaleeto kuwaasi waxa ay ku qabqabteen siddeetan qof oo ku qaylinaya valadimir putin waa tuug inka badan laba boqol iyo konton ka mida dadka la xirxiray ayaa loo qaaday maxkamad ku taala caasimada moscow iyo sidoo kaleeto magaalada labaad ee wadankaasi ugu weyn ee st petersburg ciidamada booliiska ee moscow ayaa waxay ku dhawaaqeen inay xirayaan dhowr xarumood oo laga raaco tareenada waxaana la joojiyay dhammaanba dhaqdhaqaaqyada bulshada madaxda dalkaasi ayaa ku wargeliyay dadka in la xirayo qaar ka mid a maqaayadaha iyo dukaamada ku yaala bartamaha magaalooyinka waaweyn waxaana la joojiyey gaadiidka xataa dadka ay sida gaarka u isticmaalayeen ee marayay waddooyinka suuqa
aaday u mahadstahay zaare cabdi axmed oo warka caalamka noo akhrinaysay halka aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa washington aan ku bilowna wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa sheegaya in qarax weyn uu ka dhacay meel u dhow hotel afriig ee magaalada muqdisho warar horudhaca ayaa waxay sheegayaan in maleeshiya loo malaynayo inay ka tirsan yihiin al-shabaab ay weerareen hoteelka oo haatan la sheegayo in rasaas ay ka dhacayso gudaha ama agaarka hoteelka warkan waxaa goodhoweyn noo soo diray wariyaheenna cabdiqaadir maxamed cabdulle weerar ku bilowda qarax ayaa lagu qaada hotelka afriigoo ku yaala inta u dhexaysa isgoyska lambar afar iyo waddada weyn ee aada garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho qaraxa kadib koox hubaysan ayaa gudaha u gasha hoteelka waxaana xilligan rasaasi ka dhacaysaa gudaha hotelka afriig iyadoo ciidamada amniga dowladda soomaaliya ay kooxda weerarka soo qaaday ku dagaalamayaan gudaha hoteelka saraakiisha amniga dowladda soomaaliya ee ku sugan hoteelka hareerihiisa ayaa laga soo xigtay in xilligan uu socdo howlgal lagu doonayo in lagu soo afjaro kooxda weerarka soo qaaday ciidamada sida gaarka u tababaran ee haramcad oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliya ayaana xilligan gudaha hoteelka kula dagaalamaya kooxda weerarka soo qaaday oo gudaha u gasha hoteelka afriig saraakiisha amniga dowladda soomaaliya tafaasiil kama aysan bixin khasaaraha dhimashii dhaawac maadaama weli uu socdo howlgalka lagula dagaalamayo kooxda weerarka soo qaaday kooxda gurmadka deg deg oo ku sugan hoteelka meelan ka fogeyn ayaa laga soo xogtay inay qaadeen dad dhaawacyo ah oo gudaha hoteelka laga soo saaray balse tafaasiil kama aysan bixin kooxaha gurmadka deg dega khasaaraha ay arkeen ilaayo hadda dowladda soomaaliya ayaa sidoo kale weli tafaasiil aan ka bixin saraakiil ka tirsan kuwa amnigoo la hadla waxay ii sheegeen inuu socdo badbaadinta dadka ku jira gudaha hoteelka iyo sidii loola dagaalami lahaa kooxda weerarka soo qaaday hafayeenka ciidanka booliska soomaaliyana wuxuu ku xusaa warkiisa qoraalka in ciidamada booliisku durbo hoteelka gaara qaraxa kadib inay soo badbaadiyeen badi dadkii ku jiray gudaha hoteelka hoteelka afriga wuxuu ku yaalaa inta u dhexaysa isgoyska lambar afar iyo wadada weyn aada garoonka aadanada kontarool ku yaal waxaana xilliyada galabtii ka qaxweyn jiray dhallinyaro duqowda siyaasiyiin iyo bulshada qaybaheeda kala duwan wuxuuna ka mid ahaa hoteelada ugu mashquulka badan muqdisho lama oga ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashii dhaawac waxaana weli socda howlgalka lagula dagaalamayo kooxda weerarka soo qaaday xogtan iyo tafaasiisha soo kortan waxaa ku maqli doontaan idaacadaha soo socda cabdulqaadir okey v o a muqdisho haddaba dadka hotel afri ku jira ee ka badbaaday weerarkaasi ayaa waxaa ka mid ah cabdikaafi yuusuf aadan oo ah wariye ka tirsan v o a xaashi ibraahim aadan ayuuna khadka telefoonka ugu warramay waxaana ay weydiisay siday wax u dhaceen caasho waa mahadsan tahay waxaan ku sugnaa hotel qeybtiisa dambe oo mudulada ayaan iskaga qaxweynaynay hal mar ayaa qaraxu dhacay miiskii iyo boor iyo wasar ayna qarisay qadar sakame kadib ah markii aan boorkii kasoo dhex baxnayna oo aragna inaan badqabnana aan dabacna inaan carafno xabado ayaa bilowday runtii markiiba waxaa abuurmay jawi argagax iyo walaac leh cashoy nasiib daro markaas daqiiqadaas ayada ah oo aan qaraxu dhacayo ninaan saaxiib nahay oo cabdillahi baraagl dhaho ayaa wuxuu tusayey macluumaad iyo information ah in toddobaatan labada saac ee soo socota ay hoteelada waaweyn iyo goobaha maqaayadaha waaweyn la iska ilaaliyo oo qarax dhici doono anigoo warbixintii akrinaya ayaa qaraxu dhacay alxamdulilah caasho ilahi waa naga babaadsay laakiin hargagax aad u fara badan baa ka dhacay kala carar baa ka dhacay ilaahina waa naga soo babaasho baa kasoo baxnay informationka inta badan ama akhbaarta waa la hayay inay qaraxyo dhici doonaan oo suuqa qaraxyo ku jiraan waa la hayay balse dadku taxadar saasana masii muujinaynin baa is leedahay oo haddii informationka la hayay oo akhbaarta la hayay in laga hortagay ahayd marka akhbaartana waa la hayay lagamana horteginin midda kale caaisho meesha waxaan ku arkay waa markii ugu horreysay oo aan qarax la kulmo oo noloshooda aan la kulmo qaraxaas marka waxaan ku arkay waxaa kamid ahayd dadka markii argagaxeen waxaa ka dhumay meeshay u cararayaan iyo meeshay ka cararayaan iyo meeshay ka bixi lahaayeen wixii o dhan waa iskaga dhex yaaceen dad soo ordaya iyo dad daba maray iyo dad meesha xabadda u socdo iyo dad kasoo cararaya baa arkaysaa xabadda dhawaaqeeda hadba derbiga dhinacu kaa xigay bay kaa xigsanaysaa marka inay kaa horeysaa moodaysa waa kasoo laabanaysaa marka jahwareer fara badan baad arkaysay aniga shaksiyan dad dhimashaa ma arag dhaawac saddex qof ayaan arkay oo qaarkood aan caawiyey marka meesha dhibax baa ka jira dhibaata ka jirtay gudaha waa ay soo galeen sida askari meesha ku sugnaa uu ii sheegoo yiri waa dad baa ku jira waa lasoo galay hoteelka banaanka u bax marka caasho laakiin intaan ogsoonahay dadkii meesha fadhiyay ee qaxweydii saddexdaas qof oo dhaawaca oon arkay ma ahane badankood way badbaadeen oo ma ma ma umbeeay inay dhimasho fara badan dadkaas soo gaartay laakiin waxaa xusid mudan in hoteelka dhinaca jiifka dad badan ay ku jireen dadkaasi in loo galay oo dhibaata gaartay in kale hadda cid xaqiijin karta ma jirto ay hadda waxeen waxaad ka warantaa kaafi waxaad tira dadkii jahawareera dhacay meeshii laga baxayay meeshii laga cararaya kala garan waayeen adiga maxaad samaysay cashay runtii anigu laftiga dadka argagaxaasi ku jira baan kamid ahaa walow aan aada uga fiicnaa oo markii lasdhoa markiiba miirsaday waxaan isku taxalujiyay dadka dhaawaca ah inaan caawiyo oo wixii aan duubi karo aan duubo dadka inaan ka dhaadhiciyo war haddii meesha aan isku buuranno wakti dheer baynu ugu qaadanaysa inaan ka baxno haddii laakiin aynu gacmaha isku dhiibno oo qofka derbi dheer baa laga boodaya derbigaas lays caawiyo in wakti yar oo daqiiqad ah lagu bixi karo qaarkood way ku maqlayaan laakiin qaarkoodna naftaan ku samaynin oo bakdin badan baa jirto oo qaraxyo hore lasoo kulmeen oo qaarkood ayagoo hubsanaynin bay isdhaawacayaan marka dhibaatada isku geysanayeen baa ka badnay dhibaatada qarax naga soo gaaraysa qaarkood baalas oran karaa marka adiga sidaad sheegtay oo markii kuugu horreysay aad sidaadaba qarax la kulanto ilaahay mahadii waanad ka badbaaday haddana sidaad sheegayso waxaa la gaaray xilli la wada hadlo oo wax laysu sheego oo la yidhaahdo yaan laysbuuran si loo baxo intaasoo dhan markuu qaraxu dhaco ama qarax uu meel ka dhaco dadku intaas ma haleelaan inay intaasoo dhan ay karaan maxaa suurageliyey waxaa suura geliyey caasho laba waxyaabood hoteelka afrig qaabka uu u samaysan yahay waxay qeyb weyn ka qaadatay inay dhibaatada soo gaarta dadku ay yaraato sababtoo ah baarkinka iyo meesha ay dadku fadhiistaan ama meesha baabuurta iyo wadada aad bay u kala fog tahay marka qaraxa meeshuu ka dhacay iyo meesha la fadhiyey oo kala fogeen awgeed dadku xataa shaki waxaa galay ahaa markii hore qaraxa maanoku nagu dhacay maxayaad buu ka dhacay madaxgee ka dhacay haddana boqolkii iyo siigidii iyo wixii oo dhan dadkii wax meeshii qarax ka dhacay loo ordayay marka shakigaas dhacay oo ahaa qarax xaggee naga xigaa iyo see naga xigaa iyo ma lagu jiraa gudaha iyo ma ka baxnaa iyo maxaa yeelnaa wareerkaas taas baa ka liftay qaabka uu hoteelku u dhisnaayo loo naqshadeeyey markii la dhisayey baa baa qeyb ka ahayd baan soran karaa waa gartay sababto ah way naga fogeed meesha marka marka haddadaan aad ila hadlaysid kaaf xagee joogtaa hadda waan ka tegey waxaan joogaa sayidkaan joogaa ilaa sayidka ilaa halkaasi waxaa xusid mudan wax dhaqaaqaya inaysan jirinin oo baadaayo oo wadada maraya ma ahan xataa waxay qaadaa aan waayey oo gurigeygii halkaas login aan ku tago ah
maamulka jubbaland ee koonfurta soomaaliya ayaa soo dhoweeyey shirka wadatashiga ah ee uu ku baaqay madaxweynaha soomaaliya inuu ka dhaco magaalada dhuusamareeb maalinta birita ah dhinaca kale wakiilka xogeyaha guud ee qaramada midoobey james swan iyo xubno la socday oo gaaray magaalada kismaayo ayaa maanta arrimaha doorashada waxay ka wada hadleen madaxda jubbaland warbixintan waxaa kismaayo ka soo diray wariyaha v o eda aadan maxamed salaad wafdigan ka socday ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan ayaa waxa ay kulamo saacado badan qaatay ay wada yeesheen mas-uuliyiinta ugu sarraysa maamulka jubbaland iyadoona kulan albaabada ay u xirnaayeen ay wada qaateen madaxweyne axmed maxamed islaam madaxweynaha maamulka jubbaland inkastoo kulamadu ay albaabada u xirnaayeen ayaa haddana markii ay soo gabagaboobeen kadib waxaa saxaafadda la hadlay madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam oo dhankiisa sheegay in ay jubbaland diyaar u tahay in laga gaaro xal siyaasadeed arrimaha doorashooyinka islamar ahaantaana ay si weyn u soo dhoweynayaan shirka lagu ballansan yahay in lagu qabto magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudugga
waxaan aada uga hadlaynay inay fiican tahay in la isu tanaasulo madaxda soomaaliduna ay qaadato hogaanka ay leedahay waxaan kala hadalnay waan ambaasadoorka isla aada ugala hadalnay oona dhow ka hadlaynay shayga ugu muhiimsan inay tahay in waxa la isku ogaada la fuliyo soomaaliyana ayna maanta u baahnayn inay dib u noqoto soomaaliya ayna maanta u baahnayn dagaal sukeeya loona baahan yahay mas-uuliyiinta soomaalidu inay gartaan waxa maanta hor yaalla iyo xaaladda hortaallaa sida ay tahay waxaan aada uga ugala hadalnay in niyad wanaagsan la muujiyo niyaddaa wanaagsanna ay keenayso in dadku markaa is-afgarad iyo wax walba wanaagga laga raaco waan rajaynayaa ummadda soomaaliyeedna waan u sheegayaa in shirkaas dhuusamareeb uu noqon doono shir mina dhala goobjoogayaal badanna ay jiri doonaan lanana socon doono waxaan ka shaqaynaynaa ta waddanka inay doorasho dhacdo xilligeeda ay ku dhacdo sababtoo ah soomaalidu way aragtay dowlad jiitanta iyo extension iyo wakhti lagu daraay dhibaatada uu leeyahay taa markaa waxaan rajaynayaa inaanu la tagno shirkan niyad wanaag isagana uu noqdo waxaan ku dul shaqaynaay heshiiskii sebtembar toddobiyo tobankeedii aana rajaynayo in shirkaas natiijo fiicani ay ka soo bixi doonto international communitigu iyo safiirka swanna ay korjoogtana ka noqon doonaan lana socon doonaan broseyskaas iyo wadahadalkaasi sida uu ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan oo gabagabadii goobta ka hadlay ayaa dhankiisa faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ugu muhiimsan ee laga wada hadlay
President Ahmed Islam and I also discussed the wider political situation in Somalia, particularly the elections. The United Nations was one of many of Somalia's partners.
aniga iyo madaxweynaha maamulka jubbaland waxaan sidoo kale ka wada hadlay arrimaha siyaasadeed ee soomaaliya gaar ahaanna arrimaha doorashooyinka qaramada midoobey waxay qayb ka tahay xubnaha sida weyn u soo dhoweeyey guddiyadii ay ku dhawaaqeen maamulada puntland iyo jubbaland ee uga mid noqonaya guddiga doorashooyinka waxaan sidoo kale soo dhoweynaynaa ku dhawaaqistii madaxweynaha dowladda soomaaliya uu ku dhawaaqay maxamed cabdulaahi farmaajo shirka heer qaran ee lagu qabanayo magaalada dhuusamareeb kaas oo ay ka qaybgalayaan madaxda dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe ergeyga gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan ayaa waayadii u dambeysay waday dadaallo xoogan oo la isugu soo dhoweynayo madaxda soomaalida iyagoona inta badan ku guulaystay in ay isku soo dhoweeyaan madaxda qaar ee maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
sideed caruura ayaa dhimatay waxaana dhaawac uu soo gaaray ku dhowaad toban kale kadib markii uu ku qarxay haraadiga waxyaabaha qarxada deegaanka gulweyn ee gobolka shabeellada hoose dhaawaca tobanka caruurta ayaa waxaa la dhigay cusbitaalka shalambood waxaana laga deyrinayaa xaaladooda gudoomiyaha deegaanka ee shalambood nuur cusmaan nuur jiido ayaa khadka telefoonka wuxuu ugu waramay waryaheena muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle waa wax ka dhaceen magaalada golweyn oo oo magaalada shalambood u jirta ilaa ilaa toban iyo sideed kilomitr waxaa ka dhacay qarax hoobiye hoobiye inta la riday aan qarxin oo beeraha ku dhacdhacaya ilmo yaryaru soo qaadeen xaafaday keeneen ilmo badan oo kuwii soo qaaday aan ahayna isugu yimid iyadoo ilmo badan oo ay fiirsanayaana la gargaraacay qaraxay baalkii wow qaxay ilmihii oo dhan oo meesha joogay dhimasho iyo dhaawac ay noqdeen dhimashadu waa imise
dhimashadu ilaa hadda sideed waay
dhaawacana
dhaawacana ilaa waxaa weeye kow iyo toban aan dhaawacood aad u culus yahay
waan gartay marka kuwo kalaa jira miyay ka dhigantaha dhaawada cuslayn
dhaawacoodu annaga haddeer inta aan aragnay oo isbitaalka la keenay isbitaalka shalaambooda la keenay dhaawacoodu waa wada culus yahay aadaa dhaawacoodu wada culus yahay waxaan maqlay magaaladii qaraxu ka dhacana xoogaa kuwa dhaawacoodu fudfudud yahay ayaa looga soo tegey laakiin inta daran oo la keenay oo isbitaalka shalaambood la keenay ilaa laba iyo toban gaaraya xaggee ka soo qaadeen waxyaabahan aan qarsayn ee deegaanka yaalla xaggee buu yaallay waxay ka soo qaadeen magaalada golweyn beeraha ku meer beeraha ku xeeran beer kamid oo ku dhex dhacay hoobiye malaha oo ciidamada rideen uu ahay oo aan qarax samayn beerahu ku dhex dhacay ilmuhu beeray ka soo qaadeen xaafaday dhex keeneen qaraxuna sidaas u dhacay carruurtan ma ma dugsi qur-aanay joogeen ma carruur deegaankay ahayeen tiradan carruur maxaa isu keenay waxaa isu keenay ilmuhu ilmo yaryaray ahaayeen beer waxaa wararka waxaan ku helayaa inay beeray qare beer qara ku yaalay ilmuhu inta badan tageen oo ay qara ka soo qaadanayeen oy magaalada keenayeen meeshay qaraha keenayeen kuwo kaloo badanaa ugu yimid markii min baalkaa la keeno cunuga yarkaa u gargaraacayana ilmo badana inay fiirsadaan ugu yimideen dad waaweynuna markaas meesha kama dhoweyn dadku beeraha iyo shaqay ku kala maqnaa carruurta la keenay shalaambood isbitaalka aad joogta hadda waa see xaaladooda xaaladoodu aad ay u culus tahay ilma ilaa dhowr iyo ilaa laba iyo toban cunugaa la keenay midaa dhintay kow iyo toban dhaawacoodu aad u culus yahay ayaa taal oo inta badan baan shalaambood waxba looga qaba karin marka waxaan leeyahay meeshaan masiibaa ka dhacday cunug kulligood ilmaha saqiiro waaye cunuga ugu weyn uu laba iyo toban uu jiraa laba jiraa saddex jiraa ku jira laba iyo toban jiraa ku jira sideed jiraa ku jira sagaal jiraa ku jira waxay u badan yihiin dhammaantood ilmo laba iyo toban jir uu weyn yahay waxa weeye marka waxaan waxaan leeyahay waxay uba waxay haddana u badan yihiin oy boqolkiiba sagaashan iyo sagaal dad danyar ah oo beeraley ah oo dadka dadka ugu danyara ilmahoodii waaye wax wax ka qaba kara iyo wax wax daaweyn kara iyo wax baabuur u karey kara iyo wax xataa wax ka bixi kara midna laguma arko dadka ilmaha dhalay dad danyar waaye waa dadka soomaaliyeed carada degan dadkii ugu danyara ilmahoodii waaye marka gurmad ma haystaan hadda wax ay haystaan oo usoo gurmada ma jiraan gurmad waxaa laga arkaa isbitaalka shalaambood oo la keenay dadkii joogay waxay qaban karaan gurmad u ah wax kaloo ay lahaayeen lama arko dadka dhala wax ma qaban karaan meeshana wax wax lagu qabtaa ma yaalin isbitaalku daawo male markii hore wuxuu ahay isbitaal iska ciidan oo aan dawladuna maalgelinay haddama falmaysa joogin dadkii horeoo joogayaa si waxay ku joogeen ilaahay xaalkeeda ogyahay wax ay xamili karaanba maba ahaba dhibaatada maanta meesha taalo muqdisho iyo shalaambood gaadiidka hadda imiso waddada kusoo jiraa maxay qaadan kartaa gurmad hadday helaan waxay qaadan kartaa wakti badan ay qaadan kartaa shalaambood iyo iyo shalaambood waddooyinka laysaga maraahay waddooyinku ma fura meel sahlan oo la maro male laamigii waa xiran yahay waxay u baahan tahay wareeg dheer in la maro haddii xataa gaari la saaro haddeer xilligaa haddii xataa gaari loo helo wixii dararo inta wax looga qaban kara haddii xataa gaari loo helo waxay imaan karaan caamar waxay imaan karaan subaxdii imaan karaan ama caawa sagdhaxay imaan karaan maar ma imaan karaan xataa fiid hore iyo waktiga xataa lama keeni karto od wayta waddooyinkii dhammaayee xidhan wax furan loo arko meel la mara mare wareeg dheer oo waxaa la maraa baabuurka sagaashan kilomitr hadda xamar noo jiraa laba boqol saddex boqol laba boqol iyo konton kilomitr oo wareeg ah baabuurku mara amisomo deegaanka ka dhow waxa idinla soo xiriiray iyo wax isku day ah si dadka caruurta loo badbaadiyo maya wax xiriir oon ka hayno male wax isku daya kama hayno amisomna niman military aan arrimo bulsho shaqa ku lahayn waa yacro ciidana ka degan maahan waxa arrimo bulsho ka shaqeeya kama degana qofkii uun markaas u tagta ayay hadday wax u qaban karaanay wax siiyaan maahan xataa dadka shacabka ee wax lagu qaaday wax meel loogu qaado midna kama shaqeeyaan maxaa hadda idiin qorshaysan hadda waxaa noo qorshaysan inaan gaari gaari lagu qaado raadino oon xamar usoo gudbo isbitaalada waaweyn aan islenahay ama wuxuun bartood looga qaban karaa aan usoo gudbino wixii aan meeshaan wax looga qaban karin inaan gaari u raadino wax kaloon qaban karnaa uma jiraan kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha deegaanka shalambood nuur cusmaan nuur jiddo oo u waramay cabduqaadir maxamed cabdulle haatanna ku soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waxaa soo jeedinaysa sahra cabdi axmed
soomaaliya wakhtigan waxa ay maraysaa xilli xasaasi ah oo doorasho federaali ah oo tan madaxtinimee dalka ah la wada sugayo in la qabto sidoo kaleeto waxa ay maraysaa xilli dhinaca kaleeto dowladda federaalk ee soomaaliya iyo qaar ka mida xubnaha dowladaha ka ah ee maamul goboleedyada ee iyaguna khilaaf uu kala dhexeeyo taasi oo ragaad gelin karta hanaanka doorasho ee dalka wakhtiga doorashada loogu talagalay inay dhacdo ayaa iyaduna sidoo kaleeto dhinaca kaleeto waxa uu yahay wakhti maalmo un ay ka dhiman tahay shir ay ku yeesheen magaalada muqdisho xubnaha beesha caalamka oo la kulmay madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi maxamed farmaajona waxaa qodobadii ka soo baxay ka mid ahaa shirkaasi in madaxweynaha uu ugu baaqo dhinacyada dowladda federaalk soomaaliya hoos yimaadee maamul goboleedyada in ay shir degdega isugu yimaadaan haddaba soomaaliya xilligan xaggey ku socotaa iyadoo wakhtiguna uu aad u yaryahay waa xubinta barnaamijkeenna wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan aan ku eegi doonno waxaana marti ugu ah cabdirashiid khaliif xaashi oo ah madaxa hayadda cilmi baarista ee heritage ee fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho mudane cabdirashiid soo dhowow ayaan mar kale ku leeyahay waan mahadsantahay sahra waan dhowahay waa hagaag cabdirashiid bal haddaan ku weydiiyo shirarkan ay isugu imaanayaan xubnaha beesha caalamka iyo madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya dhammaan waxyaabahaas aan kasoo sheekeeyey maxay ka bedeli karaan maxay ka bedeli karaan xilligan runtii dalku horta saad sheegtay doorashadii la rabay in la qabto maalmaha ka haray markii horena waxaa la filaya doorasho ballaaran oo qof iyo coda haddana waxaa muuqata tii dadbanayd oo toddobiyi tobankii sebtembar lagu heshiiyey inay hirgelinteedii iyo hanaankii lagu qaban lahaa laisku marin lahaa intii hadda afar bilood ku dhowaad haddana sagaal beri ay ka hartay waktigii la dooran lahaa ama ka yar madaxweynaha iyadoon heshiis la ahayn marka anagu shir aan ku qabanay garoobe ee soomaalida in badanoo siyaasada ku jirto madaxda maamul goboleedyada iyo federaalka mas-uuliyiin ka socda iyo maaragtay aqoon-yahan iyo fasbiye mucaarada iyo mas-uuliyiin horeba aan isugu yaarnay halkaasna xoogaa waxaan filaynay in maxaa la yidhaahdaa waxa laisku soo dhaweyn doono laftigeedii waxna waa lasoo dhaweeyey waxna markii dambe waa kala fakfakadeen kadibna khiyaldaan baan soo saarnay maalin dhaweed aan bulshada caalamka ka codsanayna inay madaxda soomaalida baraasharka ugu badan ku saarto in laisku yimaado maantana dee markii ay madaxdaas kulmeen iyo madaxweynaha madaxweynuhu go-aan buu soo saaray uu leeyahay maaragtay mas-uuliyiinta gobolada madaxda ka ah iyo annagu waxaan ku shiraynaa dowsa mareeb kadibna baarlamaankaan la hadli doonaa marka waa tallaabo fiican dee hadda in laisku yimid inkastoo aan jeclayn september seventeen kadib macnaa october iyo november iyo december iyo in lays arko oo hadda doorasho dhexda looga jiro maanta xildhibaanada ama ay haaf jiraan ama qaybtood ay jirto laakiin waxa ayaan daraa in september nine la geli doono iyadoon hal xildhibaanna jirin oo wakti uu dhici doono haddii dhuusa mareeb lagu soo heshiiyo oo hadda qorshe shaqada lagu bilaabo lagu febraayo haddii qorshe shaqada lagu dardirgeliyo febraayo maxaa la dhahaa saddexdeeda ay kasoo baxdo dhuusa mareeb alxamdulilah laakiin waxa uun dhici doonta in february sideedeeda la dhaafo oo madaxweynuhu waktigiisu dhammaaday doorashada ay sii socoto bil iyo laba iyo saddex baa la daahi karo marka waa tallaabo fiican madaxweynuhu laakiin waxay ahayd soomaalidana inuu ka maqlo iyo annagoo muddo dheer ku qaylinayna iyo civil society-ga haddase haddii uun isaga ilaahay haddii uu hawshaan ay soo dhawaatay waa tallaabo fiican
waayahay barnaamijka dabcan waxaa qayb ka ah had iyo goor oonu fursadaha siinaa dhegeystayaasheenna si ay aragtiyada iyo su-aalaha ay qabaan ayaguna ay noola wadaagaan dhegeysta ayaa khadka telefoonka ku jiro waxaan jeclaan lahaa walaal magacaaga inaad ku bilowdo iyo dabcan barnaamijkan waxaa rabta inaa uga qayb geshid
sahray waa mahadsan tahay iyo cabdirashiid oo marti ku ah magacayga waa yuusuf sheekh cali oo jooga yurub dhegeystayaasha v o e da ku xiran cabdirashiid waxaan rabaa inaan weydiiyo laba su-aalood oo la xiriirta doorashada iyo hanaanka geedi socodka soomaaliya su-aasha koowaad waxay tahay madaxweynaha soomaaliya iyo xukuumadda iyo baarlamaanku waktigooda waa dhacay haddii doorashada ay ku dhici weyso sideedda febraayo maxaa xigi karaa oo dhici karaa su-aasha labaad waxay tahay waxaa la hadal hayaa in madaxweynaha iyo xukuumadda iyo baarlamaanku ay mudukororsi sameeyaan haddii doorashada dhici weyso marka ma laga yaabaa laftirkeedu in xal ay u noqdo oo islahaydkan looga baxo waan mahadsantahay wasalaamu calaykum aad baad umahadsanta yuusuf waa tahay maxaad ugu jawaabi lahayd yuusuf waa mahadsan yahay horta soo warwari aid doorasha dee inay fadhici kara waa muuqataayo hadda wax dadkii u diyaara ama heshiis ama hamaan midna ma jiro haddii laakiin shanta saddexdeeda markii la shiro bisha saddexdeeda la shiro lagu heshiiyo maaragtay hamaankii lagu dhaqaaqi lahaa iyo road mapkaas oo markaas ay sagaashan beri qaadato in xildhibaanada iyo aqalka sare iyo lasoo xiro oo markaas madaxweyne la doorto dhib ma lahan madaxweyneyaashii horeba inkastoo dee aada loo dahayo ilaa febraayo toddoba iyo tobankeedii laiska daba kalaabanayay oo waktigaas runtiina madaxweynuhu lagu xamanayay ama lagu tuunsanaa asagu kuwa kale ay ku qaylinayaan waran isku nimaano waran isku nimaano asagu uu maarata runtii lagu eedeynaya inuu cag jiidayay laakiin isagoo sagaal beri u hartay hadduu hadda shirkaas qabto oo haddana heshiis kasoo baxo dhuusamareed oo la yidhaahdo aan saddex bilood kusoo gabagabeyno xasan sheikha way la talaaraxday taas dhib ma noqonayso laakiin su-aashaada labada yuusuf oo la xiriirta oo wakti kororsi wakti kororsi iska kooban oo technicala oo shaqada inta lagu qabanayo ashkooda socoto oo raalli laisaga wada yahay oo doorasho lagu mashquulsan yahay waa waa waa la hirgelin karaa laakiin in wakti kororsi hal dhinac ka socota oo unilateral ah oo madaxweynaha iyo baarlamaanka ama mid kamid a labada aqal ama labada aqal ay samaysteen ama qeybo kamid a intaas ay samaysteen adduunkuna ma yeelayo soomaaliduna ma yeelayso oo dowladdan dowlad ku baaqi jirtay wey hal qof iyo hal cod baan gaarsiinayna markii dambena aqbashay maxaa laha doorasho dadban laakiin muddo kororsi iska dheero lix bilood iyo siddeed bilood iyo inay heli karaan u malayn maayo sababto iyaga hadda afar bilood dhumiyey ama lagu tuunsayay inay dhumiyaan laakiin haddii laisla ogol yahay saddex bilood laba bilood lixdan beri sagaashan beri dhib looma arki doono laakiin midaan heshiis lagu ahayn ma ay hirgeli karto oo hadda waa laisku qabsanaya waa hagaag sida dhegaystahaasi ugu dhiga xataa haddaan sii dabagalno dowladda federaalka dhinaca kaleta caqabado xoogan ayay kala kulmaysaa labada maamul jubbaland iyo puntland dabcan markii dhinaca loo fiiriyo oo ayaga laftirkooda muddaba diidanaa xataa in guddiyadii doorashada iyo heshiiskii lagu heshiiyey sebtembar wax ka duwan la yimid marka maamul goboleedyada laftirkooda soo caqabad dhinaca kaleeta ma ahan oo hanaankii dowladnimo xataa habkii looga gudbi lahaa ayaga laftirkooda hadday wax walba diideen ama inay guddiyada xilli hore keenaan soo caqabad kuma aha hanaankii doorasho inay wadanka ka dhacdo ama hore loo socdo haddii dooda laga bilaabo guddiyo keen baa la yidhi guddiyo keenaa la yidhi gudiyadiina waa diideen haddii halkaas laga bilaabo waa dhici kartaa maxaa la yidhahdaa in dee la dhaho waa niman maxaa la dhahaa cag jiidahayo oo aan la la shaqeynahayn dowladdii iyo madaxweynihii haddiise siyaasada soomaaliya siday u taalay ama afartii sano oo maaragtay iyo waxyaabihii dhacahayay iyo sidii waxyaabihii meelihii laysaga dhacay la fiiriyo ama haddii guud ahaan fikradda kala duwan oo federaalismka laga qabo oo qofba uu maaragtay si u arko ama xamar ha joogo madaxweynaha ahaado ama gobol ha joogay aan weli aan heshiis laga gaarin dastuurkii la dhamaystirinayo guud ahaan madaxdii aqal labada heer oo dowladeeda aan maaragtay kulankooduna badnayn iyo wadashaqeyntooduna badnayn taa haddii loo fiiriyana waxyaabo oo siyaasada la xiriira waxyaabo dadka madaxda iyo taabada gacanta ku haya la xiriira iyo waxyaabo federalismka fikradaha laga haysto la xiriira iyo waxyaabo dastuurka iyo sharciga la xiriira baa caqabada ku ahaa wada shaqeynta labada dhinac qolo kastana markay gar naqsato wax badan bay sheeganaysaa oo ay dhici karto inay ku gar leeyihiin marka waxay u baahan taha arrintaas si guud oo ballaaran oo ka baahsan liisken baa ruriyey markiian ayaa tiri ka baahsan in loo fiiriyo waayahay cabdirashiid maadaama hore aan u sheegay in barnaamijkan intiisa badan dhegeystayaasha aan fursadaha siin doono dhegeysto kale ayaan rabaa inaan bal u yeero soo dhowow walaal magacaagana ku bilow magacaygu waa maxamed cabdinuur diini sahra waa ku mahadsan tahay janiska aad isiiseen v o a haddii aan ka hadlo barnaamijkan waxaan dhihi lahaa aniga soomaalidu ha isku tanaasulaan intii ay gaalana soo kala dhexgeli lahayd iyo qaramada midoobay marka waxaan jeclaan lahaa madaxweynaha heshiis ayay maamuladu la galeen heshiiskaas waa in la fuliyaa siduu ahaa waa in loo fuliyaa ayaan dhihi lahaa marka waxaad leedahay isu tanaasulaan soomaalida inta ayaga lasoo dhexgeli lahaayo wakti ha ha ha eegaan soomaalinimada ha soomaalinimada ha eegaan ayaan dhihi lahaa madaxweynuhu in badan ayuu tanaasulay madaxda maamul goboleedyada khaasatan puntland iyo jubbaland oo heshiis hore ula soo galay madaxweynaha hadda ma garanayo waxa ku qasbayo inay heshiiskii hore ka laabtaan marka waxaan jeclaan lahaa in ay u tanaasulaan oo madaxweynahooda ay dhegaystaan madaxweynuhu heshiisuu la galay baarlamaankuu geeyey heshiiskaas waana heshiiskaasna waa heshiis ay isku raaceen ayaga oo dhan waat waad mahadsan tahay maxamed waayahay waxaa jirta in beesha caalamka wakhtigan ay cadaadis saarayso dowladda federaalka ah cabdirashiid khaliif dhinac markii laga fiiriyo in doorashada ay dhacdo in wax walba sida la rabay ee u dhacdo awalna khilaafaad ayaa dabcan jira haddii khilaafka uu sii jiro oo xal la gaari waayo muxuu noqon karaa xaalka
haddii xal iyadoo aan la gaarin waktiga sharciga iyo madaxweynuhu dalka inuu maamulo oo bisha febraayo sideedeeda hadii la gaaro iyadoon xal jirin welwel baan ka qabnaa inay sawda dhacdo oo laisdagaalamo oo dhibaato dhacdo marka aada bay khatar aan u dareemeynaa sababtoo ah macnaha doorasho lagu murmay oo aan heshiis laga ahayn waxay waxaa ka dhashay maxsuul aan heshiis lagu ahayn waxaana runtii dadka soomaaliyeed xasuusinaya dhegeystayaasha maraykanka oo laba boqol oo sano jiray oo hay-ado ballaaran haysta baa hadda doorashadii oo macnaha wax weyn oo hadda deero deero ku hartido aan la isugu qabsan karin baa madaxweynihii hadda meesha ka baxay muran badan geliyey wixii ka dhacay iyo khatarta maraykanka geliyey iyo si hadda u kala fogfog yihiin iyo foodada iyo kala aaminbaxa iyo wararka ka dhashayna waa loo jeedaa haba yaraatay soomaaliya ma xamili karto adduunyada dadka hadda culamada political science ama siyaasada ka hadla africa khataraha ugu waaweyn waxay soo gaaraan iyo dunida saddexaadda markii doorasho dhacdo oo doorashada macnaha khalkhalka amniga ugu weyn iyo dhaqaaluhu khatarta u galo waa doorashada sababta doorashadii aan rabaa in la boobo doorashadii aan rabaa in maaragtay lakala muraadsado markaasi africa o dhan khatar ku galaan iyo dunida saddexaad maraykankan hadda tusaala lagu jeeda isagoo wadan ballaarana soomaaliya marka waxaasna wax xamili kartaba madaxweynaha xafiis ku degayaha furaha new york andhiisa hayo oo arjeeya kuwa gobolada badankooda waa saas maxaa la airboorka ajaanib baa waardiyeysa airboorka baydhabo ajaanib baa waardiyeysa kakismaayo ajaanib baa waardiyeysa marka dalkan laba iyo labaatan kun oo ciidamo ajnabiya lagu haweenka ragka seexda oo murmaaya ay ku seexdaan maxaa la in badanoo kamid a shabaab baa haysta shacabkana shaqa uma socoto waxbarashadana lagama bixiyo caafimaadna lagama bixiyo ciyaalkoodana iskool lagama bixiyo shaqa abuurna looma sameeyo marka runtii dadkaas u dhiban in laysku dhex murmo wadan xamili kara maahan meeshaan waxaa kaliya aan haysanay labaatanka sano labaatanka sano lasoo dhaafay saar adoo raalliya waxay ahayd doorasho aan muran gelin oo sharaf leh oo gacmaha la wada taago haddana macnaha tiibaa macnaha lagu wareersan yahay runtiina macnaha annaga markaan wax tacaliiqinayno reer kasta qofka odayga u ah baa runtii mas-uuliyadda koowaad saaran tahay marka madaxweynuhu asagaa meeshaan waa yeelka asagaa madaxweynaha ummaddan waa asagaa hogaamiye u ah asagiibaa lala'aa oo soo fadhiisan oo dalka ka garbaxa lala'aa oo muslimkii iyo ajaanibtii ay dhahaya madaxweynuhu shir dalkaan hoo qabto shir hoo qabto shir hoo qabto alxamdulilah rabbil caalamiin hadda hadda ilaahay usoo sulansiiyey laakiin hadda ka horna juun maruu shir qabanayay axmed midoobena ictiraafayay yaa moota twitter soo saaray oo maaragtay ku shidaayay maantana ajaanib baa la kulantay markay kasoo kaceenna inuu wixii anagu aan ka baryenay laba bilood ka baryenay ama dadka kaleo siyaasada laleh ee afar bilood ka baryahayen inuu sameeya hataa anagayna dhibaysaa oo horta asaga anagu wejigeeni wey anaguna matalaa laakiin haddana n haddii laisku imaanayo waa waa wax lagu farxo oo lasoo dhaweeyo wey laakin runtii saacaddaana maahayn goor la aqbalo dadka laga aqbalayna ka hor in la gartay ahayd ama soomalia laga aqbalo laakiin dalkan hirgerid ma geli karo waa in doorashada dadka oo dhan ay raalli ku yihiin qof kastana uu janis uu kusoo baxa leeyahay qof waxaa laisku haysta waxa weeye markaan tartamayno waa inaan lawadeenno janis aan kusoo bixi karno aan leenahay laakiin bahal sallaxan oo sida gobollada ka dhacday oo xataa lagu tartami waayey taasaa dadka qaarkiis ka diidiitan yihiin waa tahay n sida aan qiyaasayo uu toddobaadyadii ugu dambeysay culeyska beesha caalamka ee saareysa madaxda soomaalida way soo jirtay puntland ay tageen jubbaland dhinaca kaleta ayay la hadlayeen marka waxaa jirta wakhti cabaara wax soo socday oo hadda keliya maanta aysa soo boodo ahayn bal dhageystaha kale ayaan jeclaan lahaa inaan asna khadka telefoonka soo geliyo oo aragtidiis uu nala wadaago soo dhow walaal magacagan ku bilow magacaygu waa axmed daahir xorow oo jooga magaalada birmingham ee waddanka u k cabdirashiid waxaan weydiin lahaa su-aasha koowaad waxaan weydiin lahaa cabdirashiid adiku ma u muuqataan in aad garab la safanaysaan maadaama aad hay-ad cilmi baaris aad tihiin oo aadan dhinacii kale war aadan ka keenaynaha oo aad mar waliba aad la safataan dhinacii mucaaradka iyo maamul goboleedyadii annagoo og inuu madaxweynihii uu diray wafuud badan oo wasiiradii ka mid yihiin oo ra-iisul wasaarihii ka mid yahay oo gobolada qaarkood ay tageen ay wadahadalkii diideen markii dambena ay beesha caalamka ka ogolaadeen inay soo magacaabaan guddiyadii so lama dhihi kara marka dadka soomaalida ee maamul goboleedyada madaxda ka ahi inaysan dawladda dhexe ogolayn laakiin ay ogolyiin mar walba in wax loo yeeriyo midda labaadna adiku aad dhinacaad la safateen laftirkiina oo aadan dawladdii dhexa iyo midnimadii dalkii aadan ka shaqaynayna laftirkiina aad fiirinaysaan dhinacii mucaaradka oo laga yaabo inaad an islaan ahay shaksi ahaantiid aan islaan inaad wax gooniya aad ku qabtaan axmed waa mahadsan tahay aada waa mahadsan tahay horta midda koowaad anagu muqdishoan ku noolnahay farmaajo markuu madaxweyne farmaajo markuu ra-isul wasaarahaana anigu wasiir baanu ahaa maalinta kow waxaan imaanayay oo u noqonaya ra-isul wasaarena anagaa isla soconay oo madaxtooyada sheekh sharif ugu keenay markuu kasoo baxayna ra-isul wasaaru ahaa marka he's my friend inta shaksi ahaan madaxweynehan saaxiibaan nahay bal intuu maraykan ka safro uu toronto igu soo booqan jiray anoo isbal way iga jiran yahay marka shaksiyan saaxiibaan nahay hadda wax naga dhexeeya ma jiraan wasiirna waa usoo ahaa siyaasadana waa isku waa isla soo halganay midda ku saabsan marka cidna hadda aan waxa kalinayno ma jirto markii xasan sheekh madaxweyneha ahaana saasaan runta xasan sheekh ugu sheegi jirnay oo inta hadda aan sheegayno war doorashadii aan lagu lagu shuban war doorasho saxa laga shaqeeyo war banooniga dalka hala dhigo dhulka hala dhigo war dalkaan misko dhexdiisa la isku feerfeero ma lahana tartiib waa dadka dhabarkood baa la saaran yahay kiisaska waalka hala joojiyo war doorashada la boobaya hala joojiyo marka madaxweynuhu marku saxsan yahayna waa sheegnay hadda anigii dhahayay shirkaan inuu ku baaqi waa fiican yahay inkastoo wakti hore in la qabtaa ahayd maadaama waktiga dhammaan rabo maalma ka hareen marka anagu wax taxaliilino maadaama aan dalkeena dhex joogno siyaasadana fahamsanay dadkoo dhanna la hadallo wixiina la saxsan baan sheegnaa maamul daraasada hadda hataa ugu dambeysay oo maaragtay aan doorashooyin ka saarnay si kastaan dhinac kastan waa ka hadalnay marka guud ahaan anaga dan gooniya oo dalkan inuu horey u socdo oo dimuquraadiyadda la adkeeyo oo dib u heshiisiinta socoto oo aan la isboobin oo kama shaqeyno gaar ahaana marka siyaasadda lagu faltamaayo macnaha qofkaas inuu soo noqdo oo buu rabaa laakiin waxaa la rabaa in loo dhigo cayaarta mid aada soona bixi kartid lagaana adkaan karo sheekh shariif waktigiis iyo cabdiweligaas labadooda musharaxiin bay ahaayeen labadooda waa laga adkaaday nin markaas maskiin ahaayo banaanka joogay oo aan awood lahayn oo xasan sheikha ka adkaaday farmaajo markuu madaxweynaha noqonayana xasan sheikh waa meesha u shidnayd oo awood badan lahaa laakiin farmaajo maaragtay banaanka markaas joogaa soo baxay tan kalena waa in dad kale soo bixi karaan asna soo bixi karaa waxaa lagu gaari karaana sida cayaarta loo cayaarayo in waxa laisla ogyahay tahay madaxweynaha waxyaabaha lagu eedeynayo waxaa ka mid a south west uu doorasho ka qabtay shariif xasan ethoobiyankii waa yiri saaxiib iscasil inuu kuma waardiyen iska bax roogowgana waa la xiray isaga iyo dawladda ka shaqeynahay waxaa lagu haystaa sald hirshabeelle iyo galbiga xataa dadkii tartami lahaa ma ay tartameen faraha isaga qaadeen waxay dheheen baasaan dhinac bay ka rabanta lama tartami karno madaxweynaha waxaa lagu haystaa jawaari oo qaylinhayo xilka ka saaray oo ka ceediyay gudoomiyihii maxaanaha aqal gudoomiyihii maxkamadda sare oo qaylinhayo xilka ka ceediyay khayr oo qaylinhayo xilka ka ceeriyay lagaana waxaa la yidhahdaa lagaana xataa tirsan mahayo saaxiib qulqul uu ku yidhi marka waxyaabahaas waxyaabo oo qofkas ujeeda waaye maadaama hay-ada olimbaaris aan nahay abay waa dhameyna anago hay-ada olimbaaris haddaan nahay markaan sheegno inaan mucaarad nahay maahane facts baan sheegeynaa madaxweynaha waxaa rabaa laba laba goor buu xilal qabtay labadaba wuu helay haddana inuu doorasho dadkoo dhan u siman u qabto hadduu soo guulaysana waa la taageerayaa shacabkana taageero fiican buu ka haystaa siyaasiyiintuna waa taageerayaan laakiin doorasho macnaha doorasho iyo shaqo reer mudugnimaayo indha cadaysa dalkan waxaas kama hirgeli karaan waa in dowlada dhexda iska yaallo dadku waa inay ku tartami karaan qofkii nasiibkiisa yahay inuu qaadan karo marka madaxweynaha lama diidane camalkiisa iyo wuxuu sameynayaa la fiirinaa mucaaladkana waa la fiirinaa xasan sheekhan waa fiirin jirnay kuwa ka dambeeyana waa fiirin doonaa waata waxaa jirta madaxweyneyaal sidoo kaleeto n qaarkood saddex ra-iisul wasaareyaal isku badbedela wakhtiyadoodii khilaafka iyo xubnaha dowladda dhexdeeda isbabedela waxaan filayaa inay tahay wax uun soo jireen iska haa-ida laftarkeeda saad u sheegtayba n wakhtiyada markii ugu dambeeya la fiiriyo dowladihii kumeel gaarka ee kasoo jira dalka bal waa tahay haatan dhegeystayaasha aan dib ugu noqda dhegeystaha ugu dambeeya fursadda aan siinaya ayaan jeclaan lahaa inaan soo dhaweeyo magacaa ku bilow walaal
magacaygu waa cabdirashiid cabdi axmed rashka waxaan kaa soo wacayaa norway adiga iyo madaxa heritage ba waa idin salaamayaa salaan kadib waxaan rabaa inaan weydiiyo hay-addan heritage madaxweynaha waxa uu dhowr jeer ku baaqay in laysku soo dhowaanayo oo maamul goboleedyadii uu u yeeray hadda waxaa la ballansan yahay kowda bisha in samareeb lagu qaban doono shir looga hadlayo doorashooyinka heritage iyagu diyaar ma u yihiin wixii macnaha dawladdu waxaa loo igmaday inay doorasho dalkan gaarsiiso heritage diyaar ma u tahay in ay ku gacan siiso dowladda soomaaliya sidii uu u qabsoomi lahaa shirkan ka dhacaya ee dhuusamareeb doorashadana looga hadli doono
waad mahadsanta cabdirashiid cabdirashiid khaliif
waa mahadsan yahay walaalkay runtii dowr dowladda federaalka iyo dowladaha kale xubnaha ka ah iyo hay-adaha kale xataa hadda ama la magacaabay ama la magacaabi doono oo doorashooyin ka qaabilsan dadkaasaa runtii doorasho qaban kara anagu imkaaniyaad iyo infrastructure ama awood aan doorasho ku qabanana ma lihin anagu khubaraa hay-addan khubaraa joogta siyaasadda iyo ka faalloota waxyaabaha laakiin dowladdan ku caawin karna waa ku caawinay oo waxaa kamid a hadda ayaan dhawey daraasad ballaaran oo ku saabsan sida shaqa abuurka iyo xirfad abuurka wax looga qaban lahaa ama karaanka bulshada soomaaliyeed baan laba sano ka shaqaynaynay oo guddoonsiinay oo ay soo dhaweeyeen wasiirada ku shaqa loo qorsheyn iyo maaliyad iyo waxbarasho iyo shaqay shaqaalaba leh markii aan fagaarayaasha caalamiga tagno hadda ayaan dhawey mar aan xataa annaga aan ka hadalnay aqalka sare aqalka maxaa la dhahaa maraykanka aan ka hadalnay oo kongareeska dalkan ha loo gurmadaaniyo shan boqo saddex boqol oo malyan ay lacag helaan oo maxaa la yidhahda oo soo gasha laakiin wax billions dollars bay u baahan yihiin marka ha laga daayo hagardaamada marka fagaarayaasha caalamkana waa ka caawinaa wixii aan khibrad gooniya ku leenahayna waa ka caawinaa doorashooyinka xataa aan soo saarayno ama waxbarashada uga hadlayna ama beeraha uga hadlayna ama xoolaha uga hadlayna ama covid nineteenka khata khatarta ogeysa uga hadlayno waa wax dalka wada anfacaya markii aan aragno in wax khariban yihiinna waa u sheegnaayo laftidooda waa hiil weeye in loo sheega laakiin doorashada hay-adaha loo samayn karo ama ayagaaba maarata nooga fara duduuban waa tahay su-aasheeda ugu dambeyso adigoo soo koobaya cabdirashiid khaliif xaashi maxaad dhinacyada soomaaliya dhihi lahayd maadaama dad badan ayba hadda heritage leeyihiin dowladda maxaad ka caawin kartaan iyo dhinac baatiin adinka laftarkiina aragtidiina haddii la maqlo maxaad dhinacyada dhihi lahayd
annaga waxaan dhihi lahayn madaxweynaha baaqa caawa u sameeya waa baaq fiican in mas-uuliyiinta gobolada kolena ay kasoo qeyb galaan waa ku talinaynaa qodobada laysku haystana hadda ma ballaarna oo saddex qodobaa laysku haystaa mid waxa weeye somaliland xildhibaanada kasoo jeeda guddiga xulay ahaa waxaan leenahay guddi isku dhafan oo ra-isul wasaar ku-xigeenka iyo dadka uu matalo iyo guddoomiyaha aqalka sare dadka uu matalo labadaas kooxood inay sii wad diyaariyaan guddi ay isla ogol yihiin shirkiiba ay dhawaan wayan noogu sheegaan arrintaas inay diyaar u yihiin shirkiiba ay dhawayaan oran shirkii garow aan ku qabanay dadkaas waxaan ka codsanay inay liiskada soo gudbisadaan oo madaxda usii gudbiyaan oo saas lagu afjaro guddigan kale oo doorashada maamulhayana ama heer federaal ha noqoto ama heer heer gobol ha noqoto dad loo qaateena oo dadkoo dhan ku kalsoonaan karaa jiree dalkaas in loo badiyo oo lagu daro oo bulshada rayidka iyo aqoon-yahanka iyo ganacsatada iyo culamada iyo dad loo qaateena oo ammaano leh oo hawsha sida ugu hufan ka bixi karaa soomaalida ka buxo oo laisla ogol yahay labada qolna kalsooni ku wada qabi karaane heer federaal iyo heer maamul goboleedka dad hufan oo doorashada ammaanadaas waajibkaas si wanaagsan u gudan karo ha loo magacaabo arrinta gadana hadda ka horna daraasa aan soo saarnay maalindhaweyda ama faallo aan soo saarnay oo ku sheegnay oo qodobka saddexaad oo laysku haysta ah arrinta gadana waxaan soo jeedinaynaa in maxaa la yidhahdaa guddi horta dib u heshiisiin laga sameeyo oo dadkan ama heer deegaan oo gado dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland dhexdeeda ha noqoto ama jubbaland iyo federal ha noqoto maxamedoobe iyo madaxweyne farmaajo inay dib u heshiisiin rasmi ka shaqeeyaan dadkaas danahooda iyo waxbarashadooda iyo caafimaadkooda iyo beerahooda u bashaan oo markaasoo kale gobolka oo kale guddi laysla ogol yahay maamula laysla sameeyo laysla magacaabo oo loo qaateyna labada qodol guddigooni ku qabto guddigaas gobolka ay maamulaan intii hal sana ah kadibna maxaa la dhahaa guddi doorasho ayaa lagu kalsoon yahay in loo diro marka in la heshiiyo oo aada loo heshiiyo oo nabadda laga shaqeeyo oo laysku tiro baa madaxda soomaaliya kula talinaynaa shacabkana inay eh, aysan noqon dad shacab kaliya tuma ama dad niyadda eh, ka jabsana ay noqdaan dad dalkooda ka naxaya oo dadka talada haya iyaguba inay isku xaq iyo isku waajib saaran tahay ay kartaan oo ka hadlaan wixii dalkan ku habboon oo qof qof martigaa isa jirin in la ogaado aad iyo aad ayaan wakhtigaa kaaga mahad celinayaa cabdirashiid khalif adigaa mudan saar kunkiib madaxa hay-adda cilmi baarista ee fadhigoodu yahay magaalada muqdisho ee heritage ayuu kaasi ah cabdirashiid khaliif oo barnaamijka wicitaanka dhegaystaha marti igu ahaa asaga iyo dhegaystayaashii ka qayb galaba waan u mahad celinayaa intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegaystayaal sidaas iyo nabadgelyo
yaare cabdi axmed aad ayaad u mahadsan tahay haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha iyo axmed faarax cali idaaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da dhegaystayaal cabdi warsame baanje oo cabdigahayr ku magac dheeraa anigu ma arag mana soo gaarin sidaasoo ay tahayna waan aqaan cid ay nolol isku soo gaareen lama anshowrin lamana sheekaysane waxaa i baray gabayadii uu tirin jiray inta iga soo gaadhay taasina layaab ma laha maxaa yeelay gabayaaga anshigiisa iyo alabkiisa halka ugu habboon ee laga ogaan karaa waa inta uu nool yahay maansada uu tiriyo markuu iishana laga dhaxlo gabayada iyo geeraarada uu maansayahan waliba ifka kaga tago ayaa si wacan uga jawaabi kara in doora oo ka mid ah su-aalaha markaad magaciisa maqasho kugu soo dhaca aadna doonto in waayihiisii aad wax ka ogaato maansayahanadii soomaalida ee colwadka iyo dagaalyahanimada ku caanbaxay way badnaayeen lamana wada magac dhabi karee aan ka xuso samatar ilaawe aabbihii cismaan dhaga jarco faarax afcad siciid qamax xuseen xasan cali dhuux aadan iyo tobannaan kale oo dalweynaha soomaalida meelo kala duwan kaga noolaa waayo kala dambeeyeyna uu magacoodu dheeraaday cabdigahayr raggaas aan qaarkood soo sheegay ayuu ku tirsan yahay wuxuu ahaa tiro dhalinyaro ah oo u dhaga fudud markuu isla helaba nin duula oo dhaca geela malab loogu daadshay sida cali dhuux ayaa waxaa ka dhaadhacsanayd in meesigaasi uu dadka ka dhaxeeyo oo cidda uu u xeraysan yahay qofkii subax ka moola duuga aan habeen aakhiro loo qabsan doonin nin hal adag oo wuxuu doono markiiba ku dhaqaaqa ayuu ahaa dabadeedna hiifka iyo haaraanka dadka aan dan iyo daalad ka yeelan wuxuu ahaa nin aan kala jeclayn geela uu markaa weerarayo cidda iska leh weligiisna aan isweydiin ma sokeeyaa leh ma shisheeyaa leh ma colimaa leh mase agoon baa leh wuxuu ahaa nin aada isugu kalsoonoo rumaysnaa inuu yahay habeen dhalad geesi ah raganimo oo idilna cid kaleba raganimo oo idilna cid kaleba waa ku hafadhiyee ay isaga uun isugu soo ururtay taasna wuxuu marag uga dhigan jiray cilmiga xidigiska habeenkii uu calool galay oo afagaalladu dhaceen ururkuna uu soo baxay habeenkii uu dhashay oo dayaxu afariyo tobnaad ahaa isaga iyo dirirkuna ay hiirtii wada fadhiyeen habeenkii ay hooyadii fooranaysay aadkii libaaxi ay indhaha ku dhufatay intaas oo idili inanka habeenka uu dhasho ay isku toostaa wuxuu noqdaa cirkayeer beer fariijo ah oo aan la loodin karin waa soomaalidii waayadaas siday la ahayd arrintaas xidkaha iyo dhalashadiisii ku saabsanna wuxuu ku sheegtay tuduc ka mida gabay uu tiriyey mar isaga qudhiisu uu isku gubaabinayay inta col humo inuu geel soo qaado wuxuu yidhi afagaaldhac urur soo baxaan uur habreed galaye afariyo tobnaad baan dhashiyoo dirri arooriyaade habartayna aar gudahayay aragtay fooshiiye ma asiibkay baa galay maxaan eel u dhigi waayey sida raggii la ayniga ahaa gabayada cabdigahar waxay u badan yihiin jacaylka geela iyo dagaalada helitaanka meesigaas ku laran taasna waxaa caddayn looga dhigan karaa gabaygiisa saynle lagu magacaabo ee uu tiriyey beri uu geel ka soo qaaday degmo ay aabbihii xidid ahaayeen oo walaalkiis cigaal warsamana reer abti u ahaa walaal haddaba xaaji maxamuud aw cilmi la odhan jiray oo geelaas wax ku lahaa ayaa cabdigahayr erga ahaan ugu yimid hayeeshee kuma uu guulaysan in loo celiyo xoolihii uu ku raad joogay dabadeedna wadaadkii iyo docogaysigiisii intuu dhagaha ka furaystay ayuu tiriyey gabayga sidaan soo sheegay saynla ku magacaaban ee soomaalida dhexdeeda sida weyn ugu baahay sida gaarka ahna loogu jecel yahay qaybta hore ee falaadyada libaaxa uu ku tilmaamayo isaguna uu bahalkaas isku maakubayo wuxuu yidhi saynlow libaaxuba hadduu sabanagaajoodo saryankiiyo hadduu aarankuu sayri jiray waayo sanatayn hadduu sida wadaad soomanka ahaado seeriga galduur iyo hadduu seexdo dhirihiisa isagoon sad weyn qabin haddii saayid laga doono sababadiiyo feeraha hadduu saabka ka higoodo sabciin mayl haddii laga maqliyo sugun bannaankeeda masanqaro eh waa gaatamaa sixirka muudayab isagoo saliilyoonaya oo micida soofeeyey saliibadaha xoolaha hadduu saacad ku agmeero saqda dhexe hadduu reera miro oo isiiga kor u duusho sasar waa bannayn jiray halkuu saaro jeenyaha eh surka luqunta siibaha cunaha subhun gurigeeda afartii saxnaa iyo hadduu gool sintaha gooyo sadqa ma leh habeenkaas naftuu debinta saaraayo anna waxaan sariigtaba haddaan saahid noqon waaye dhalinyaro sideed kuna haddaan saanadda u qaybso salaad hore haddaan gala qabiil soobsan jiray geela sadqa ma leh dharaartaa colkaan soodhka mariyaaye dabadeed dhaca geela ayuu marmarsiiyo u doonanayaa wuuba bannaysanayaa wuxuu ku murmayaa oo maxaa markaan anigu qaado la iila yaabayaa sow kuwa culimmada uu sayidku ugu weyn yahay dhacdo iyo dhalataba weeraraya oo inta xeryaha ka buuxsada haddana sekada ka bixinaya sidii isagoo xalaashoodii ah wuxuu yidhi haddiise geel su-aashiis iyo sadar la sheegaayo sayidkiiba waa kii mulkiyey suubanaan jireeye sabciin buu kitaabada yiqiin saayid weheshaaye sekaduu ka maray qaalmuhuu helay saraaye isagoo sabiibkii maka iyo isaga la moodaayo oo farowga saarmiyo candhada lala sureeraayo waa kuwaa wadaadaduu suntaday suuqa marayaaye waxba haysa saban awgayo sidiga waa aade dhul sawaxay sifaarkoo engegay saxarka oo duulay sarreenkiiyo burkuba wuu guraa lagu suxuurtaaye nin sagaal jirkeedu u curtaa soor mahaybsado sodog laga xishoodiyo abtiyo seedi iyo aabbo cadha laysay seehiga bulkale saayiraad ma lehe saqiir gowrac baa lagu tabciyo siiga iyo boobe meeshiiya sidii loo arkuu saancad ka lahaaye haddaan sababtu eeraan ka dhicin rag isma seegeene maxaa aniga lai saarayaa sidigta dhoolxaawis wuxuu sidaas gabayga u wadaba iska daa geeluu celiyey xaajigii ergeyga ahaa ayuu godab raagtay ku soo saaray wuxuu xusuusiyey mar hore culimo ay iyaguba dhaceen iyo geelal qoladiisu ay raaska gabyaaga ka qaaday welina sidii loogu dhaaftay aan laga soo kaban kaba darane wuxuu dareensiinayaa midkan uu hadda ku raad joogaa inuu yahay uun koodii oo ay soo ceshadeen isaga oo weli sumadoodii deelka ahayd ay ku xardhan tahay waa hanjabaad iyo goodi uu nin erga ahi ka argagaxo kuna samro ugu dambaysta wuxuu xaajiga kula talinayaa inta luqunjabkiisku isku yaal oo qudhiisa aan xabadi ka meel waayin in halkuu ka yimid uu isaga noqdo meerisadii haddaba uu ugu quusgooyey gabaygana uu ku soo gebagabeeyey ayuu ku yidhi idinkuba suldaamaa dhacdeen sheekhyo saahida ee awmuumiseedii la jaray lagu saboolowyo safarkii galbeed buu warsame sahay u qaataaye wuxuu kaasha sii sahamiyaa saba cadaystii waa kaaliqoo wada sarkogaysay higuu dhaqay siduu saayiqdeelka ugu dhigay sumaddu waa tiiye raggiisa malay geelaad ogayd saanyadaa tahaye siciid iyo nin maxamuud ogaa ima salaameene sokor uga macaan reer tolkay suuf la xoogsado e sii soco wadaadow intaan subco ku naafaynin dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo
intaasna waxaa ku dhan idaacaddeenna fiidnimo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo